assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka khaza waxaan maanta oo axad ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol iyo siddeetanaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacinu soo dhaafnay ka dhacay marinka khaza weeraro xookugallah oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen daanta galbeed iyo iskahorimaadyo lagu jebiyey askarta sahaynada haddaba aan ku horreyno duqeymaha ciidamada sahaynada yuhuudda ayaa waxay maalintii shan iyo tobanaad oo xidhiidh ah ay waqooyiga khaza ka wadaan goodoonka iyo duqeymaha indhala-aanta ah ay ku gumaadayeen dadka shacabkii aan waxba galabsan waxayna ciidamada yuhuuddu saacadii lasoo dhaafay xasuuq aan loo meeldayn ka geysteen deegaano iyo xerooyin dhaca waqooyiga khaza halkaasu ay ka jireen isgaarsiinta iyo weliba internetka taasoo keentay inay yaraato macluumaadka laga helaya guud ahaan waqooyiga khaza afayeen u hadlay kooxaha gurmadka reedka ayaa wuxuu sheegay in ciidamada yuhuudda ay duqeynaad u daran ka geysteen dhismo weyn oo ay ku sugnaayeen dad ka soo cararay duqeymaha bahalnimada ay geysanayaan ciidamada yuhuudda dhismahaas ayaana wuxuu ku yaalaa deegaanka biitilaahi ee waqooyiga khaza waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiidiyay sida la soo warinayo in ka badan toddobaatan iyo saddex ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale tani ayaana waxay mar kale muujinaysaa sida ay ciidamada yuhuudda weli ugu heelan yihiin dhiigga shacabka baryadaee khaza ku nool maxamuud basal oo afayeenka kooxda gurmadka reedka ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada yuhuudda ay xerada jabaaliya ee dadka qaxootiga a degan yihiin ku sheegeen inay tahay goob milatari oo ay beegsanayaan cid kastoo ka dhaqdhaqaaqda qofkii doonayay inuu ka baxana ay dili doonaan waxayna midaani muujinaysaa in ciidamada saynada yuhuudda aysan doonaynin in dadka reedka ay xitaa ka baxaan xerada jabaaliya halkaasna ay ku laadaan gaajo iyo haraadna ay u dhintaan waxayna midani muujinaysaa cadaawadda gaamurtay ee yuhuudda u qabaan islaamka iyo muslimiinta agaasimaha guud ee xafiiska warfaafinta ee maamulka qidaaca khaza wuxuu sheegay in xasuuqay ciidanka yuhuudda ka geysteen beytilaahi ay ka dhigan tahay mid ay ciidanka yuhuudda ku argagaxgelinayaan dadka deegaankaasi ku dhaqan waqooyiga khaza ay haatan ciidanka yuhuudda sida arxandaradaha ugu geysanayaan xasuuqyada iyo duqeymaha ayaana wuxuu sheegay agaasimaha inay ku sugan yihiin kumanaan ruux oo shacab ah kuwaasoo ka soo cararay deegaanada kala duwan ee khidaaca khaza waxaanuu intaasii raaciyey agaasimaha in ciidamada yuhuudda ee waqooyiga khaza ka geysteen wax ka badan saddex kun oo xasuuq ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ciidamada yuhuudda waxay duqeynaad u xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen magaalada diirilbalax ee bartamaha khidaaca khaza waxaana halkaas ku shahiiday shan ruux halka ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kalo aad u fara badan duqeyntan ayaana waxay ciidanka yuhuudda si gaara ula beegsadeen dad shacabba oo tiendhooyin ka taagtay halkaasi waxayna sidoo kale duqeynaad u xoogan ka geysteen ciidamada yuhuudda guri ay dad qaxooti ah degnaayeen oo ku yaala xaafadda sabar ee koonfurta magaalada khaza duqeyn middaa la mid ah ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada rafax ee dhacdaxadka ay wadaagaan khidaaca khaza iyo dalka masar waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen tiro kaloo aad u fara badan waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda duqeeyeen xerada shaabuur ah ee magaalada rafax waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab reyd ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan dadka dhaawacmay ayaana waxaa la geeyey isbitaalka caafimaadka ee naasir ee ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta khidaaca khaza halkaasoo lagula tacaalayay xaaladooda caafimaada waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda duqeeyeen guri ku yaala deegaanka karbatil cades ee koonfurta khaza dhowr guri oo ku yaala jabaaliya isla markaana ay deganaayeen dad qaxootiyah ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaanay duqeyntaas sababtay istinshaadka shan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan burbur baxsan ayaana sidoo kale ka dhashay weerarka burbur baxsan ayaana sidoo kale ka dhashay duqeyntaasi madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen madrasada abuu xuseen ee xerada jabaaliya halkaasoo ay deganaayeen isla markaana ay ku hooyanayeen dad qaxooti ah kuwaasoo ay horey ciidanka yuhuudda u duqeeyeen guryahooda duqeyntan ayaana waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuna sugnaa madrasada halkae dhawco kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan gaari ay wateen dad shacab ah islamarkaana ku socdaalayay deegaanka qarbatil cades ee magaalada rafaax waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan taasoo sababtay in halkaas ay ku shahiideen wax ka badan afar ruux oo shacab ah halkaay ku dhaawacmeen kuwo kale oo iyagana ka mida dadkii gaadhiga saarnaa waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda duqeyn la dhaceen xerada nuseeraad waxaana halkaas ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halkae dhaawacmeen kuwo kale madarse kaleoo ku taalay xerada ashaadi ay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaas ku shahiiday toddoba ruux tobannaankana waa ay ku dhaawacmeen tan iyo maalintii shalay oo sabtihayd waxay ciidanka yuhuudda duqimo kala duwan oo iskugu jira kuwa loo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynad iyo taangiyadooda ay ka geysteen qeybo ka mid ah qidaaca ghaza waxaanay duqeymahaasi geysteen khasaare kala duwan oo iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo tirabeel ah sida ay warbaahinta soo warinayso waxaa duqeymahaasi ku shahiday wax ka badan boqol toban iyo sagaal ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan waxaana intaa ka badan dadka kuwaos xaniban burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda waxaa saacadii ugu dambeeyey baraha bulshada iyo guud ahaan warbaynada aad ugu faafay muuqaal murugo badan oo muujinaya canugu yar oo maalintii jimcihii ku shahiiday weerar toosa oo ciidanka gumaystaha yuhuudda ku qaadeen waddada annafqa ee xerada jabaaliya waxaana la arkaya canuga yar oo qelinaya isagoo dhaawacan kadibna kooxaha gurmadka oo rabay inay soo badbaadiyaan ayaa dhankiisa u yaacay isla markay goobta gaadhinna waxay ciidanka yuhuudda si toosa u duuqeeyeen dadkii gurmadka ahaa goobtii ayuuna canugii ku shahiiday waxaa kaloo iyagana ku dhaawacmay dadkii gurmadka ee falastiiniyiinta xirada jabaaliya ayayna ciidanka yuhuudda goodoon ku hayeen muddo dheer halkaasoo ay xoog ku galeen kana geysteen xasuuq aad u daran deegaanka safdaawi ee magaalada khaza sidoo kale waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah kadib markii ay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqin aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana sidoo kale duqeyntaas u geysatay burbur baaxsan dhanka kale ciidamada saynada yuhuuddu waxay deegaana ka tirsan daanta galbeed ka geysteen kuwaasoo ay waxyeelaada ku gaarsiiyeen dad aad u fara badan oo shacab ah halka ay dhaawaceen kuwo kaloo fara badan xerada lacmar ee magaalada ramallah waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen weerar aad u ballaaran oo ay waxyeello ku gaarsiiyeen dadka reedka ah iyaguona halkaasi ku xirxidhay dhallinyaro badan oo falastiiniyiin ah sidoo kale waxay ciidanka yuhuudda xog ku galeen deegaanka yaada ay dhacda waqooyiga magaalada alkhaliil waxaanay halkaasi la mid ah magaalooyinka kale ku waxyeeleeyeen dadkaan waxba galabsan ee dumarka iyo carruurta u badan warbaahinada falastiiniyiinta waxay soo warinayaan in ciidamada yuhuudda ay xog ku galeen xerada balaada ee dhacda bariga magaalada naabolis waxayna halkaasi ka geysteen xadgudubyo kala duwan oy kula kaceen dadkaan waxba galabsan ee xeradaasi ku dhaqan iyaguna burburiyo guryo badan oo ay degganaayeen dadka shacabka sida ay warbaahinada falastiiniyiinta soo warinayaan iskahorimaadyo khasaare geystay ayaana wuxuu ciidanka yuhuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada muqaamadu ku dhex maray xerada jiniin ee daanta galbeeda muuqaalo baraha bulshada qabsaday ayaana waxay muujinayaan dhawaqa rasaasta ay isweydaasanayaan labada dhinac waxaana ay dagaalyahanada muqaamadu khasaaro xooggan gaarsiiyeen ciidamada soo duulayaasha yuhuudda iyagoona ku qasbay inay dib ugu laabtaan halkii ay markii hore ka soo duulaan tageen waxayna sidoo kale ciidamada yuhuudda qof shacaba ku dileen ciidamada yuhuudda ayaana waxay qof shacaba ku dileen magaalada dulkaram ee daanta galbeeda dagaalyahanada alkhasaam waxay dhanka kale weerar aad u ballaaran oo qarax loo adeegsaday ay ka fuliyeen xerada jabaaliya ay ciidanka yuhuudda ku sugan yihiin waxay sidoo kale alkhasaam qarax ku burburiyeen gaari ciidan oo ay la socdeen canaasir ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda waxaana qaraxaas ugu u geystay khasaare kala duwan iyadoona ay askar badan halkaasi ku qurbaxeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen gaari gaashaaman noociisun uu yahay mikraaf ayay sidoo kale muqaamadu ku beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana gaariga u kala faniinay boolbool dhimasho iyo dhaawac ayayna ku noqdeen wixii askari gaariga saarnaa sidoo kale waxay ciidamada muqaamadu qarax aad u xooganay la beegsadeen gaari ciidan oo ay la socdeen askar ka tirsan saynada yuhuudda kuna socdaalayay bariga xerada jabaaliya ee waqooyiga khidaaca khaza waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda ku gaaray khasaare aad u xoogan iyadoo ay halkaasi ku dhinteen askar fara badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen gaarigii ay wateen ayaana goobta ku gubtay ciidamada muqaamada waxay sidoo kale duqin loo adeegsaday hoowiyaal ay ka geysteen xarun ay ciidanka yuhuudda ku leeyihiin waqooyiga khidaaca khaza waxaana halkaasi ay ku dileen askar fara badan oo yuhuudda ka tirsan halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaloo tiro badan ciidamada saynada ayaana sidoo kale laga gubay gawaari saldhigaasi u tiilay kuwa gaashaaman iyo kuwa ciidan ayaana gawaari gaashaaman iyo kuwa ciidanka qaada ayaana ka mid ahaa lixda bishan aynu ku jirnay oktoobar waxay ciidamada yuhuudda si qabweynay ku jirtay ku galeen waqooyiga khidaaca khaza iyagoona halkaasi ka geystay gumaad oo xushlim ah wararka ayaana waxay sheegayeen in halkaasi ay ku dileen wax ka badan afar boqol oo ruux halkii ay ku dhaawaceen boqolaal ruux oo kale ciidanka yuhuudda ayaana waxay sidoo kale waqooyiga khaza markii ay galeen la kulmeen weeraro iskugu jira qaraxyo kuwa toos ah iyo weeraro dhabagal ah oo askar badan ay uga dhinteen kuwo kalena ay uga dhaawacmeen ciidanka saynada yuhuudda ayaan lagu dhig bixinaya guud ahaan khidaaca khaza tan iyo markii ay weerar dhanka dhulka ah ku soo qaadeen labaatan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka